ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay mid kalena waa lagu dhaawacay kadib qarax miino oo lala beegsaday gaari ay la socdeen oo maraya meel u dhow deegaanka qalimow iyo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaraxa oo sida la sheegay ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu burburiyey guud ahaan gaari saaruf ah oo ay la socdeen dadkaasi ay waxyeeladu soo gaartay dhanka kale qarax labaad ayaa maanta isla deegaankaasi meel u dhow lagula beegsaday gaari ciidan oo gurmad ahaan ugu socday gaariga uu qaraxu haleelay balse lama sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay qaraxaasi labaad koox ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano macuusley ayaa waxay sheegeen in weerar ay ku dileen ilaa afar xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab deegaan lagu magacaabo xagarley oo u dhow degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe maleeshiyaadkan deegaanka ayaa bilihii ugu dambeeyey abaabul iyo dagaalba waxa ay kala soo horjeedeen al-shabaabka ku sugan qeybo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe